markii maxaa la yidhaha go-aano oo masiiriya oo amniga qusey la gaarayane guddigan wuxuu ogaal asaga u yahay isaga uu u daadijiyey bulshadii waayo annaga maxaa la yidhahdaa bulshadao dhan ma wada gaari karno laakiin qeybaha kala duwan bulshada idinkaa ka socdo fariinta haddaa idinka qaadaan qeybaha kale ee bulshada xaafad walba way ku gaaraysaa waxaan ognahay carqaladda ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee soo lallaabato ee caasimadda ka jirto inay tahay ciyaal weero ciyaal weeradane nin walba cunugiisa iyo maxaa la yidhahdaa maamo walba cunugeeda iyo gabar walba walaalkeed wiil walba walaalkiisa haddii gacanta qabto ama uu yidhaahdo war waxaan ka joog haddii uu u taag waayane oo asaga keena saldhiga horta wax badanaa yacni noo toosi lahaa qofkii saldhiga la keenane nabadoonkiisa hadduu yidhaahdo cunugan waa edab daran yahaye haliigu haayo meesha cunug damba banaanka usoo baxaya mala laakiin waxyaabaha dhacaa waxaa ka mid ah cunug wax soo haleeyey ama markaas faldembiyeed gacanta asoo kula jira lasoo qabto oo hay-adaha amniga soo qabteen oo saldhiga la keenay in nabadoonku ka daba yimaado oo yidhahdo ani koofidayaan tuuraa haddii kalwiilkan hala ii siiyo iskuulo ka yimaaday ama masaajida u socdo la dhaho